أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulisaaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah muwaasad alkataab ayaa bahisay filim cusub oo xiise gaar ah leh kaasi oo hadiyada ciidulfidriga ee sanadka kunafarbqoafartanlixhijiri mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiida kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey taqadumka mujaahidiinta ee dowladyada magaalada muqdisho tartan cilmiyeed uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka furmay degmada jilib owla islaamiga ee jubbada dhexe dowladaha saliibiyiinta maraykanka iyo ingiriiska ayaa ku amray murtad garguuta inuu la heshiiyo xubnaha mucaaradsan kooxdiisa fantasiya lagu sagootinayay munaasabada ciidulfidriga ayaa lagu qabtay degmada tiyeglow owla islaamiga ee bokool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha shawaal sanada xijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan muwaasad alkataab ayaa baahisay filim cusub oo xiise gaar ah leh kaasi oo ah hadiyada ciidulfidriga ee sanadka xijiri faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed
بسم الله الرحمن الرحيم
kasabaan kasabaan baan nabad saakinahaayo sukuun filimkan oo soconaya muddo soddon iyo laba daqiiqo ah ayay mu'asasada alkataa'ib ugu tala gashay inay muslimiinta kala qayb qaadato dabaaldegga munaasabadda ciidulfidriga isdaarkan oo xiise gooni ah leh ayaa looga hadlay halgankii daraawiishta ee sayid maxamed cabdulla xasan iyo halyeeyadii hurmuudka u ahaa halgankaasi waxaa si gaar ah filimkan diiradda loogu saaray halgankii jihaadiga ahaa ee sheekh bashiir sheekh yuusuf sheekh xasan oo ka mid ahaa halgamayaashii daraawiishta ee la dagaalamay gumaystihii ingiriiska geesiyaasha mujaahidiinta ah ee gobolkan ugu saamaynta badnaa taariikhda bariga afrikana kule safaxaadka dhalaalaya waxaa ka mid ah sheekh bashiir sheekh yuusuf sheekh xasan allah ha u naxariiste ma sideetan hulubaho sajacuu aan baqayninba sifihii eebben dagaalka saaradii xidhataye
sheekh bashiir sheekh yuusuf wuxuu sannadkii kii hijiriga ku dhashay xarunta ay daraawiishtu ku lahaayeen magaalada taleex ee gobolka sool wuxuuna ka dhashay qoys culimo ah oo ku caanbaxay cilmi iyo cibaado faafinta diinta islaamka iyo jihaadka ka dhanka ah gumaystaha gaalada sadarkii cilmigii iyo suuraddii albuqraa sumcisay baa umashaye
cabdulle xaaji oo ah taariikhyahan soomaaliyeed ayaa si kooban uga hadlaya in sheekh bashiir uu mar kale dib boorka uga jafay jihaadkii lagula jiray ingiriiska kadib markii uu liicay halgankii daraawiishta ee in yaro taariikha oo halkaa ayaan ku daraynaa waxaa jirtay sheekh bashiir ee, waxaan la kulmay labiiyo siddeetankii ninkii saddex iyo siddeetankii sayid maxamed cabdilla xasan inankiisii oo ahaa sayid cabdikariim oo addisababa aanu ku kulanay wuxuu yihi markaan dalka kusoo noqonay kolkuu ingiriisku na qabtay ee daraawiishtu jabtay caadan baana la geeyey wuxuu oo naloo masaafray suuraddii albuqraa deedna kolkaan dalka kusoo noqonay waxay ahayd buu yidhi toddoba iyo labaatankii Iyo- ayaan soo noqon buu yidhi bilowgii waxaan berberaan kasoo dirnay hargeysa aan nabadno yidhi markaasi reer hargeysa ayaa aad noo soo dhaweeyo xoolaana loo qalo xoolaana la siiyo deedna burcaan tagno yidhi burcaan markaanu nimidnay haddana dadkii reer burcana soo dhaweeyeen oo geel bay noo qaleen oo xoolay noo hurriyeen oo lacag bay noo siiyeen buu yidhi. marka cabdikariim baa igu yidhi burcaanu ku koranay sheekh eh, sheekh bashiir wuxuu igu yidhi sheekh bashiir cabdikariim oo daraawiisha innagaa ka noqo dee jihaadkuna waa waajibina saaranaya aan gabanayna maahe aynu bilowno ayuu yidhi markaan wuxuu yidhi waa taalayna daba socde daraawiish gaalo soomaalidu baana ka dhigte dee innagana soomaalidu baa ina layne sheekho miyaan karayna deedna annaga ingiriis baana musaafiriyo carro ogaadeen baana la keenuy isna waa kii jihaadka bilaabay buu yidhi.
sidoo kale filimka ayaa lagu soo qaatay ka hadalka manhajkii diimeed ee sheekh bashiir ee budhigga u ahaa jihaadkii uu la galay gumaystihii ingiriiska waxaannu markaa ku tilmaamnaa weliba si gaara sheekh bashiir manhajkiisa oo ahaa manhaj saafiya oo ku toosnaa manhajkii ahlusunna waljamaaca iyo caqiidada saxa ee waxaana laga dheehan karaa arrinka suugaanta yar ee laga hayo wax ka mid ah ee wuxuu lahaa sheekh bashiir maka waxaan u tegey dembiga inaan muluq ku sii yaaye ragna maqadindoon buu ahaa maa la waasideeyey madaadka iyo xadradu waa maxaan meher ka noolayne jihaad baa ka mudan loo maraa laba masaafoode waa inaan munaafiqa sidii maxamed la ayaaye allahuma salli wasallam baarik caleyh waa inaan muqunshaa kufriga meelu joogaba eh
sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa halgan iyo nafur badan oo uu ku bixiyey jihaadkii uu la galay gaaladii ingiriiska kadib wuxuu shahiiday isagoo ku taagan dariiqii jihaadka iyo la dagaalanka cadowga
weeraro isdabajoog ah oo uu khasaare lixaad leh ku gaarsiiyey gumaystaha ingiriiska kadib waxay gaalada reer galbeedka ugu dambayntii go'aansadeen inay weerar ballaaran ku qaadaan sheekh bashiir iyo ciidankiisa dagaal geesinimo iyo nafur leh kadib wuxuu sheekh bashiir ku shahiiday deegaanka buurdhaab ee gobolka togdheer sannadku markuu ahaa kun saddex boqol lix iyo lixdankii hijiriga waxaan allaah weydiisanaynaa inuu shahaadadiisa ka aqbalo uu helna uga dhigo ambiyada sidiiqiinta saalixiinta iyo shuhadada waxasuna ulaa'ika rafiiqa sanqaroorkiya saadiyo
أيطلب المجد التلين بالرقاد والمنى ما المجد إلا بالنضال بالجهاد intaasi kadib filimka alkataib ayaa soo bandhigaya bandhigga xerada tobabarka ee sheekh bashiir sheekh yuusuf loogu magacdaray oo ay ka soo qalinjibiyeen majmuucaad isugu jira dhallinyaro iyo waayeel mujaahidiin ah kuwaasi oo ku sugan dhabbihii sheekh bashiir sheekh yuusuf ee la dagaalanka gaalada
أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا حسود أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا أسود أرونا مهاراتكم يا أسود أعدوا أعدوا وشدوا الهمم أعدوا mucaskarkan oo ay ka soo qalinjibiyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka soo muuqanaya culimmo abwaano iyo geesiyaal kale oo ka tirsan mujaahidiinta kuwaasi oo soo bandhigay tobabar milatari oo ay ku soo qaateen mucaskarkani سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام أنت نار تحرق العادي ضرام للعدا سيف ونصل لا يضام يا سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah mujaahidiintii ka qalinjibisay mucaskarkan ayaa ka soo muuqanaya filimkan isagoo sharaxaya waxyaabaha uu ka faa'iidaystay tobabarkan aniga runtii ilaahay subxaana wa tacaala madi mahadiisa qorigan waa markii igu horaysa weeyaan oon gacanta ku qabto oo mucaskarka dhexdiisa oo aan markaa furfuro oon xerxero weliba qaabka loogu dagaalamayo wax weliba aan ku bartay waa markii igu horaysay weeyaan allaahu akbar allaahu akbar marka kan keliya ma ahanee qoryo kalena oo ka waaweyna waan barannay allahan ugu mahadinaa subxaana wa tacaala marka ikhwaani waxaan leeyahay qof kastoo maanta doonaya muslimiinta inuu xurnimo ku noolaado raganimo ku noolaado sharaf ku noolaado ikhwaani fi jihaadkaas oo haleeldhab jihaadkan ha yimaado wallaahi jihaadku waa sharaf wey jihaadku waa cizi wey jihaadku waa dadnimo wey ikhwaani fillah halkan ha soo gaaraanaan leenahay halkaanaa nolol ah halkaanaa wanaag ah halkaanaa cizigaana sharafteena ku sugan yahay abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid oo isaguna ka mid ahaa geesiyadii ka soo aflaxay mucaskarkani ayaa ka soo muuqanaya muuqaalkan dhagahay sii yoomayo dee qorigani waa r b g oo waa taqaanaa waa qorigaan iminka waxa weeyaan baryoolkii la shiishayay aan ka jiray ilaahay baa mahadleh rabbi baa igu aadiyey waxa weeye saasun baan insha allahu cadowgana ugaga shaqayn doona ilaahay waxaan ka baryayaa ilaa laga gaadho diyaarad inuu ilaahay ii fududeeyo ilaahay sidaasaan ka baryaya wax kasta oo gaal lagu dilay inuu ilaahay ii fududeeyo ayaan ka baryayaa waayo shiishku waxa weeyaan ammaantii ambiyada irmuu bani ismaaciil فإن أباكم كان راميا أبيهم بشيشيها أنا هاي المنبي إسماعيل وليفا شيشة waxaynu isku ognahay yar iyo weyn sidii gaalada indhaha xabadda loogaga soo saari lahaa in la barto waa mahadsantihin abwaannageeye cali khaliif oo mucaskarkani ka soo baxay islamarkaana ay hareerihiisa taagan yihiin ciidanka mujaahidiinta ee tobabarkan u soo dhammaaday ayaa fariimo u diraya cadowga allah iyadoona halkaasi sidoo kale uu tix gabay ah ka jeedinayo abwaan gamaadiid annagu waxaanu nahay wiilal soomaaliyeed oo muslimiina oo u halgamaya inay diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda ay difaacdaan waxaa la yaala waxaa kale ee magaca ay gaalada dagaalka aanu kula jirna ay noo bixisay waxaa beeninaya ragga halkan joogay iyo himiladooda iyo waxay raacsanayaan. horena waanu sheegay- horena waanu sheegay haddana waan ku celinaya annagu waxaanu nahay waanu ku abtirsannaa axmed gurey waxaanu ku abtirsannaa sayid maxamed cabdalla xasan waxaanu ku abtirsannaa sheekh bashiir waxaanu ku abtirsannaa sheekh xasan barsan annaga ubadkii kuwaas ay ka tageen baanu annaguna aniga oo saryadan maanta halkan jooga matalaya ardayda halkan waxaanu ballan qaadaynaa biidnillaahi tacaala ama waanu guulaysanoo libinta waan gaadhi ama geeri sharaf laanu dhiman gocasho raggii dagaalku naga dhexeeya markaa waxaan rabaa inaan ku idhaahdo annaga jidka keliya ee noo furan waxa weeyaan inaannu isdifaacano oon idinka guulaysano ama inaannu shahiidna labadaa jidoo keliyaa noo furan annagu jidka lama haysan
waad aragtaa ragga ay hareera taagan taasay soomaalidu ku mu- ku mahmaahdo sadar muuqdaa su'aal uma baahna jamiica almuslimiin fi anxaa'i alcaalam waxaan leeyahay damiin iyo ninkii liita iyo duxurka yeelkiiye dumbuqiyo ninkii sanadley dalabu meertaaye dabka booba weynoo jihaadayina bidkeene
استبشري بخلافة الإسلام ترجع من جد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد jazaaka allaahu khayran walaalka ismaaciil mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda ardada soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey taqadumka mujaahidiinta ee dowladyada magaalada muqdisho walaalkeen marwaan maxamed ee rubxintaasi inoo faahfaahinayo xili ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab taqadum wanaagsan ka sameynayaanna deegaanada degmooyin dhaca wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ayay walaac xoogan muujinayaan saraakiisha kooxda riddada soomaaliya yaasiin fariya oo soo noqday taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in muqdisho iyo xabsi dusha ka furan ay ku noqon doonto murtadiinta wuxuu saadaaliyey in haddii mujaahidiintu sii wadaan taqadumka ay murtadiintu ku adkaa doonto sii joogista degmooyinka gobolka banaadir ayna ku khasbanaanayaan inay diyaarada ku cararaan magaalada muqdisho haddii sida hadda wax ku sii socdaan ku sii socdaan xabsi kor ka bannaanay noqonee qofkii galayna xabsi ku noqonee muuqaallo ay faafisay mu'asasada alkataayib ayaa muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo howlgalla ka fulinaya waddooyinka laamiga ah ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye iyo sidoo kale balcad iyo muqdisho arrinkaas oo qoobgariir ku riday cadowga alle jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan tartan cilmiyadu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka furmay degmada jilib awlaasaamiga ee jubbada dhexe tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen maahir maxamed beerta shareecada degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayuu si rasmi ah kaga bilowday tartan cilmiyeedkan uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee mujaahidiinta kaasi oo u dhexeeyey arday isugu jirtay wiilal iyo gabdho iska diiwaangelisay inay ku tartamaan funuun kala duwan funuunta lagu tartamayey waxay kala ahaayeen mutuunta iyo khadaabada oo xifdi ah su-aalo dhextaal ahna ay dhinac socdeen waxaana tartankaasi uu lahaa guddi ka kooban ilaa afar xubnood oo uu ka mid yahay al-ustaad abuu maxamed waxaanu wax ka weydiinay muhiimadda tartanka iyo qayb ka mid a ahdaaftiisa Ee, tartanka horta waxaa qabanaya maktabu dacwa lixarakati shabaab almujaahidiin Ee, ahdaaftiisa waxaa ka mid ah in dhallinyarada awoodaha ku jira la soo saaro oo la kala ogaado dadka mawaahibta ilaahay uu siiyey dadka kale waxaa ka mid ah ahdaaftiisa mujtamaca ama bulshada in lagu soo jeediyo ahamiyadda cilmiga iyo fadliga ehelkiisu ay leeyihiin waxaa ka mid a in la muujiyo mustawaha tacliimka sharciga oo ka jira walaayadka islaamiga waxaa ka mid ummadda in la tacriibiyo aadna loo xoojiyo booska luqadda carabiga ay ku leedahay mujtamaca iyo taxsiilintiisa cilmiga oo taxsiiliyo waxaa ka mid a in dhiirogeliya waxxifdinta iyo kuwa waxxifdiya in awoodda mustawaha dadka maaragtay wax tacbiiriya aad kor loogu qaado dadkana la baro sida ay wax u jeediyaan ama fagaar uga hadlaan facaaliyaadka waxaa ka mid ah musaabaqo lagu tartamayay mutuunta cilmiga waxaad ogtahay musaabaqada musaabaqa sanawiga insha allahu tacaala weeyaan sanadkan waxaa la xolinaya mutuunta kooban ilaa toddoba matn ayaa la koob- ayaa la dooranaya dadka ayaa xolinayay waxaa u tamahaya xagga khadaawada iyo tartanka iyo maaragtay aftahnimada sida loo khudbeeyo ayadana fagaara loo soo istaago ayaa u tamahaya marka dhammaan waxaa ka qayb qaatay gabdho iyo wiilal ee labada qaybood way ka qayb qaateen haba u badnaadeen gabdhuhuya
doorka gabdhaha ayaa si weyn uga muuqday tartankii ka bilowday beerta shareecada ardaydu ma ahayn kuwo la soo xulay balse waxay ahaayeen kuwo isdiiwaan geliyey oo aqoontooda fagaaraha la yimid waxay gabdhuhu qaateen mutuunta oo xifdi ah si su'aalana loo weydiinayey ragguna waxay qaateen fandhiga khadaabada balse kaalintaas waxaa sidoo kale kula jiray gabdhaha inta aysan tartamadu gelin ayaan waraysiyo la yeelanay qaar ka mid ah wiilasha iyo gabdhaha ku tartamayey culuumta sharciga magacayga waa maxamed xasan cali ay maxamed een, tartamo ayaa tahay maxaad ku tartamaysaa alkhadaaba waa gartay shucuurkaa ka waran tartanka een, weli maynaan gelin oo qaybtii gabdhaha ayaa socota dareenka farxaan dareema farxad waa gartay een, maxaad rajeynaysaa tartanka inaad ka soo hoyso guulaan gaaro rajada waandhowahay magacayga waa yunis maxamed cabdiqaadir waxaan ku tartamayaa fan alkhadaab waa gartay een, tartamo ayaa tahay maxaad rajeynaysaa guulaan rajanaa guulaan rajeynaysaa insha allahu tacaala annagana guulaan ku rajeynaynaa magacayga waa camise cabdifataax caaways halkii ku sugan tahay caawa caawa waxaan ku sugannahay beerta shareecada oo ka dhacaya tartan shucuurkeena waa shucuur farxadeed aan uga soo qayb qaadannaba ee barnaamijka musaabaqada iyadoo ay joogaan magaalada kumanaan go- dumar ah ilaahi subxana watacaala ayaana soo waafijiyey marka hore marka labaadna waxaan ugu dhiirigelisay mimbaru dacwa ilallah oo qabatay barnaamijkan oo hoos tagtay maktabu dacwa waxaaba guul ah inaan barnaamijkaa ka qayb qaadanno oo aan soo dhiirigelino oo soo diiwaangelino mimbarkana aan soo istaagno intaas ayaa dhi- aaba guul ah magacayga waa hilaal qaybta tartanka khidaabada fani lilqaa ka warrama een, dareenkiina farxadeed ee halkan wallaahi alxamdulilah waa iska fiican yahay si aan u ogaanno dareenka dadweynaha waxaynu mikrofoonka al andalus la dhex marnay qaar ka mid ah ragga iyo haweenka goobta soo xaadiray hadda waxaan ku sugannahay beerta shareecada xadiiqatu sharci ayaan ku sugannahay caawa meesha waxaa ka jira barnaamij beerta shareecada marka dadka bulshada dhammaan oo meesha joogaan waxay iskugu imaadeen waxaa waaye ahdaaftaas dadka waxaad ka dareemaysaa markaa fiiriso barnaamijka aad bay ulu ula dhacayaan oo ula bogsan yihiin oo waxaad arkaysaa dadkii oo wada aamusan oo dadkii wada dhegaysanayo qofkii su-aasha markii la weydiinayo oo magaciisa la yeeriyo waxay leeyihiin su-aasha markii la weydiinayo waa u diyaargaroowayaan bulshadan caawa meeshan joogta xaadiriinta waxay u yimaadeen inay ka soo qayb galaan musaabaqadaas cilmiga ah oo maaragtaa dhiirigelinta u ah bulshada muslimka ah ku nool degmada jilib khaasatan walaayaadka oo dhan ayay ka soo qayb galeen dadkaasi kuwii hore kan wuxuu uga duwan yahay kayfiyada loo qaadayo wakhtigii la iclaamiyey oo runtii aad u koobnaa oo la dhihi karo dadka musaabaqadan ka soo qayb gala waa dad aad u dhiiran maasha allah wabaarak allah calayhim maadaama aan weli lagu dhawaaqin natiijada tartanka guddiga ayaa shaaciyey in dib looga dhawaaqi doono wuxuuna tartanku ku soo dhammaaday jawi aad u qurux badan abaalmarinno ayaana la guddoonsiin doonaa dadka galay kaalmaha hore marka lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah ee tartan aqooneedkan uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab jasaaka allaahu khayran walaalka maahir dowladaha siliibiyiinta maraykanka iyo ingiriiska ayaa ku amray murtad garguurta inuu la heshiiyo xubnaha mucaarisan kooxdiisa walaalkeen abusheyba ayaa warbixintaasi inoo eegayaan kadib markii xasan garguurte oo ah hogaamiyaha kooxda riddada uu ka soo laabtay safar uu ku tegay dalka turkiga ayaa waxauu si deg deg ah looga yeeray xerada xalina isagoona halkaasi kulan kula qaatay safiirada dowladaha maraykanka iyo ingiriiska u jooga soomaaliya kulankani oo ah mid albaabadu u xiran yihiin ayaa safiirada reer galbeedka waxay gurguurta hordhigeen amar ah inuu si deg deg ah heshiis siyaasadeed ula galo maamulada riddada puntland iyo jubbaland iyo siyaasiyiinta riddada ee mucaarasan kooxdiisa dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa u sheegay gurguurta inaysan wax dhaqaalaha ku bixin doonin doorasho aan loo dhammayn oo uu qabto sidaa daraaddeedna loo baahan yahay inuu heshiis doorasho la galo mucaaradkiisa dowladaha gaalada ayaa dhinaca kale walaac xoogan ka muujiyay awoodda mujaahidiinta sii xoogaysanaysa iyo dhulka ay mujaahidiinta dhowaan la wareegeen oo ka tirsan wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe halkaasoo lagu soo jebiyey maleeshaadkii murtadiinta murtad gurgurta ayaa dhowaan safar uu ku tagay dalka turkiga kala soo laabtay wejigabax kadib markii dowladda daaquudka turkiga uu ka dalbaday inay taageero milatari oo hor la siiso dowladdiisa taasoo turkigu uu ka biyadiiday jasaaka allaahu khayran walaalka nuur cali warsame abuushiiba fantasiya lagu soo gootinayay munaasabadda ciidulfidriga ayaa lagu qabtay degmada tiiglow ee ulasaamiga ee bokool faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed shalay oo ahayd labada bisha shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijriga waxaa bulshada muslimiintaha ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bakool gaar ahaan reer tiyeglo u ahayd maalin kalo farxadeed kadib markii fantasiyo xiise badan oo lagu sagootinayay ciidulfidriga lagu qabtay fagaaraha ansaarul qudus ee bartamaha magaalada tiyeglow looma soo kala herin daawashada ciyaaraha iyo tartamada sagootinta ciidda caruur iyo ciroole idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa fagaaraha kusugnaad si ay u soo gudbiso dareenka kasoo qaybgalayaasha ah iyo tartamayaasha waaya salaaxudiin iyo abubakar sidiiq insha allahu tacaala labadii xaafadood oo soo guulaysata waaye haddana insha allahu tacaala ayaa guulaysan doono weli waxaan dhex taagannahay barxaddii ansaarulqudus insha allahu tacaala labada majmuuc waa diyaar abubakar iyo muxuu ahaay iyo salaaxudiin haye kow labo saddex way bilaabatay maasha allah waa socotaa allahu akbar allahu akbar kooxda abubakar sidiiq ayaa guulaysatay
soo dhow magacaada ku bilow cabdiraxiin ibraahim xasan cabdiraxiin maxaad ku tartamaysay wallaahi geek mayba ka tartamaana ilaan laga gaadaw oo heedlijeeyo haddana lahanagaw xaafadee ka socota adiga xaafadda abubakar meeqa xaafadooda la tartamaysay wallaahi saddex xaafadooda la tartamaayo kale waan gartay markaas sidee idinku suura gashay inaad guulaysataan wallaahi intii nu guulaysanno wal nin qornaayahay ma doosiganay haddana marlamaadna ninkanagi madaasa xirfadaan haddana marlamaada ka guulays wallaahi shawurtay eediyeedaan kaxnaayt guulaystayaashanagani walaahun wal aan kii saabtamaayo beesadun beesadeentiya bil iimeeygu saaxiibada eediyeedaan ka faraxsanna maadaama ayoo dhiirigelyaalkay eeyin oo inti beesadun aan ka guulaysaday oo ku dambeeyaan eediyeedaan ka faraxsanna marka hore soo dhow magacaada ku bilow kaskey xaafadee u tartamaysay saciid cabdulla xasan maxaad ku tartamayseen buufun haye marka sidee kugu suura gashay inaad guulaysato waa buji waan gartay ka waran marka farxadiini waa ku guulaysadii waan waa gawabsidii kooxdaada aad guul u keentay walaal halkan waxaa ka soconaya ciyaaro aad u xiiso badan waxaanu ku sugnahay xaaladdan masallaha ansaaruulqudus fii muxaafadati tiyeglow insha allahu tacaala aad ciyaarahana aad bay u xiisa badan yihiin maasha allah ciyaaro fara badan qaar aan arkay iyo qaar aan arkin waan arkay aadayna maaragtaa dad farxaddooda u saraysaa waxaan ku xusi karaa alwaaha maaragtaa lagu soconaayo sidaas oo kaleeto biyo maaragtaa buufin lagu suriyey oo ilkaha lagu bujiinaayo sidaas oo kaleeto qof la qaadaayo ay dad fafadhiga qaadayaan mar hore loo wadaayo marna gadaal loo soo wadaayo ciddii horumaraysan ay qaaday guusha ama abaalmarinta ay qaadanayso dadweynaha shucuurtoodii waxa aan qiyaasi karo ama aan soo koobi karo ma ahan aad bay u saraysaa wayba kaciidahayna degmada tiyeeglow eediyadanaan faraxsanna shalay waliba haytay maalintaanan koowaad eediyadan kaciidni waliba safaylay riidanayn kadhiidi geekan waliba maalin lamaad waliba waa fagaaraha ansaar qudusan iska kooyni safayle eediyadaan fiirsadahayna waliba haddana wayba aragahayne xaafadooga oo tartamaayaan oo alwaax laka dareera oo ka tartamaayaan lamadii hore aan ka horaytin waliba isku dabadhiyeen isla deedheen aani lamaada tartamaayaan haddana alxamdulilah ilaahana ka mahadsan shucuurka dadweynaha eediyadan takbiirsadaa eediyadan linka faraxsanya alxamdulilah ilaahay ka mahadsan waliba anto waliba kuma hadnagaan wilaayadana bakool oo hanin qaban qaabidi dadkan eediyadan la socdaan eediyadan xaadiri fagaaraha maasha allah shucuurtan eedan kacsanta geeg tixgobay ah ayaa waxaa fagaaraha ka jeediyey abwaan xasan macalin oo ka mid ah shucarada wilaayada bakool kitaabkaanu gollonka laymaka jaraa gurunley masurunaadaha goobo maxkamado iyo bulshada liinka garnaga waa gaalinoo diiday inii liisgalama gar kalee taalle allaha goroy nabaga angargaaraa gaalinoo diiday inii liisgalamaa gar kalee taalle gobolleeda lay roogdaa iyo dalka laygaafareegdaa salaatooba kiingallu biyahooba geftahaba halgebagebaysato wakhtiga ay ka gefneeyaa gaalinoo diiday inii liisgalamaa gar kalee taalle lankii ilaahay xoolo ka galadaysaday nasaab galay xoolka gohi gabal sake ee halku gooyoyaa gaalinoo diiday inii liisgalamaa gar kalee taalle rabadlaanka hooba gal intii gabalka ku dhiyaw garmeello ama galaasbiye bilaan ayliin galmoonnayaa gaalinoo diiday inii liisgalamaa gar kalee taalle laakiin ilaahay hoole ka galaday saddexad ka nguuro kacbada markoo galo ayaa gaalo noo diiday inay liisgalamaa garkalee taalle gerka dhiido shaarabeeda gaabiyaa gaalo noo diiday inay liisgalamaa garkalee taalle gebroo genjoo dhoncooro waa hijaab halka geefo ayaa gaalo noo diiday inay liisgalamaa garkalee taalle laankii jidgooyo dhikadoo hoole islaan gurubsada gacanta halgugooyo ayaa gaalo noo diiday inay liisgalamaa garkalee taalle bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow ayaa maalmihii lasoo dhaafay dareen farxadeed ku ciidaysi ka daran sanadihii hore waxaana xusid mudan in fantasiyo kuwan la mid ah ay shalay ka dhaceen fagaraha ansaaru shariica ah ee magaalada buurdhuxunle jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqanin guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saak waa nagaintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo anugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak